إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo weerar lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen xerada kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax iyo kamiin ciidamada dowladda lagula beegsaday shabeellaha hoose in ku dhow toban ruux ayaa ku dhintay dagaalo gobolka tanarifa ee dalka kenya ku dhex maray soomaalida iyo qowmiyadda munya oo ka mid ah qowmiyadaha ku nool dalkaas xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in in badan soomaaliya ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaadiid badan oo nooca dadweynaha ah ayaa ku xaniban degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe tahriibayaal ay soomaali ka mid tahay ayaa lagu qabtay xeebaha dalka griiga dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada laba sarkaal oo bilihii lasoo dhaafay lagu la-isanaa xeebaha soomaaliya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanka qalimow iyo xawaadley oo ka tirsan shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa lagu dilay shan askari halka lagu dhaawacay lix kale laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow warkaas iyo war kale oo ku saabsan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku dhaawacmay qarax iyo kamiin ciidamada dowladda lagula beegsaday shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada ciidamada kenya ee deegaanka kulbiyow duqaynta madaafiicda ah oo ku hoobatay xerada kenyaatiga ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena ay dhaawacmeen laba askari oo mid ka mida uu kenyaati yahay iyo askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka xilligii ay dhacaysa duqaynta waxaa xerada ciidamada kenya ku sugnaa ciidamo amerikaan ah oo halkaa booqasho ku joogay waxaana jira qudhooda khasaare soo gaaray ciidamada maraykanka walow aan tiro rasmiya weli la cayimin dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nise loogu yeero oo ka tirsan ciidamada dharcadda waxaana qaraxaas oo ka dhacay magaalada marka ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar dhabagalo u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duleedka degmada owdheegle laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaana weerarkaas ku dhaawacmay in ku dhow toban ruux ayaa ku dhintay dagaalo gobolka tahnariifa ee dalka kenya ku dhex maraya soomaalida iyo qowmiyadda munya oo ka mid ah qowmiyadaha ku nool dalkaasi warkaasi waxaa faahfaahinaya maxamed daahir wararka naga soo gaaraya gobolka taanariifa ee dalka kenya ayaa ku waramaya in halkaa ay dagaalo culus ku dhex marayaan soomaalida iyo qowmiyadda muunya oo ka mid ah qowmiyadaha ku nool dalkaasi dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaaladu ay ku sii fidayaan deegaano ka mid ah gobolka taanariifa maamulka deegaanka ee dowladda kenya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ugu yaraan siddeed ruux la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalada ah oo weli ka socda deegaanada qaar dadka kenyaatiga ah ee ku nool deegaanada bangale iyo naniigi oo ay saameyn ku yeelatay colaadda ah ayaa ka barakacaya guryahooda ah dagaalkan ayaa toddobaad ka hor ka soo bilowday tuulo lagu magacaabo caanoole oo ka tirsan gobolka taanariva dowladda kenya ayaa sheegtay in goobaha lagu dagaalamay ay geysay ciidamo isugu jira boolis iyo militari si looga hortago in dagaalku uu faraha ka sii baxo ilaa iyo hadda macadda waxa uu salka ku haya dagaalka dhex maraya soomaalida iyo qowmiyadda muunah ee ka socda gobolka taanariva xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in in badan soomaaliya ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab zakariya cumar ayaa ka waramaya isagoo la hadlayay warbaahinta xildhibaan cabdirashiid jalaay oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan aysan suuragal ahayn in doorasho codya qof ah ay ka dhacdo dalka soomaaliya isagoona arrinta u sababeeyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku haysa deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya halka deegaanada kale ay ku sugan yihiin dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ku go'doonsan yihiin islamarkaana aysan jirin deegaan deegaan kale u gudbi kara wuxuuna tusaale u soo qaatay deegaana uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed saacaddan hadda la joogo suurtagal maaha waxay suurtagal ku ahayn haddii aan kuu sababeeyo waxyaalo badan challenges badan kow somaliland inay maqan tahay laba puntland inay maqan tahay saddex hadda jubbaland waa aragti meeshay jirto ma garati afar dalkii oo shabaab wada haysta kala bar tusaale oo kale jubbaland iyo koonfur galbeed in shabaab haysta xataa hirshabelle qayb ka mid ah. koonfur galbeed kala koonfur galbeed oo dhan ay haystaan markii la yidhahdo bakool tuulo tuulo u gudbi karta ma leh waajid iyo xudur sagaashan kilomitr aa udhexaysa laisuguma gudbi karo baydhaba iyo waajid waxaa udhexaysa sagaashan kilomitr laisuguma gudbi karo jubbaland kala bareeba haystaanba ayada dhan ay haystaanba jubbaland gobollo badan ay haystaanba laba gobol inay haystaan aan umalaynaya i think jubbooyinka dhan shabaabaa jooga warkaana ka soo yeeray xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu ku biirayaa hadal ay horay warbaahinta uga jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda aragtida madaxweynaha dowladda federaalka ee uu ku doonayo doorasho codiya qof ah taas oo ay ku tilmaameen in xasan uu ku doonayo inuu ku sii fadhiyo kursiga maamulka villa soomaaliya gaadiid badan oo nooca dadweynaha ah ayaa ku xaniban degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe farxaan ayaa ka waramaya
gawaaridan ayaa ka baxday muqdisho iyagoo ku sii jeeday gobollada dhexe waxaana degmada cadalle ku haysta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa lagu magacaabo militariga mid ka mid a darawallada wata gawaarida ku xaniban halkaasi ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu kaloo sheegay in dadka kale ee goobta ku xaniban ay ku jiraan maras isugu jirta haween iyo carruur xanuunsan waxaan ku sugannahay meesha liyaa degmada cadale reer milateriyaana haysta oo gaadiidkeena haysta dhibaato culusna nagu haya dhibaatadaasoo ka mid ah annagoo u qaadnay dad haweena oo masaakiina oo aada u hayada u socda gobollada dhexe dadka xanuunsan yihiin ayagoo qaar xanuunsan yihiin dhimo dhalala ilaa iyo shalay ilaa iyo halay ilaa iyo shaakay intaas waxaan dhoomanaa degmada cadale ma fahan annaguna waxaan qaadnaa dad marasa oo aan diyaarad ka bixi karin iska waayeelaa aada u xanuunsan laga yaaba ilmahooda inay xagga uga soo tagaan dadka maanta qaar meeshaan ku xanibay ilmahooda qaar kamid ay gobolladii jiraan ay u socdeen ciidamada dowladda federaalka ayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe waxay dhigteen isbaarooyin ay dadka safarayda ah ku dhibaateeyaan howlgallo isbaaro sifeen ah ayayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowr jeer ku fuliyeen shabeellada dhexe iyadoo ciidamo badan looga dilay dowladda federaalka halka kuwo kalena looga dhaawacay tahriibayaal ay soomaali ka mid tahay ayaa lagu qabtay xeebaha dalka gariiga tafaasiil ku aadan warkaasi cabdalle mukhtaar ayaa soo jeedinaya ciidamada ilaalada xeebaha dalka gariiga ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen doon ay saarnaayeen ku dhowaad boqol ruux oo tahriibayaal ah kuwaasoo ka soo baxay dalka turkiga kuna sii jeeday qaaradda yurub war ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka gariiga ayaa lagu sheegay in dadka doonta saarnaayeen ay kasoo kala jeedaan dalalka suuriya ciraaq masar afghanistan soomaaliya iyo dalal kale ayna kasoo dhaqaaqeen xeebaha gobolka izmiir ee turkiga iyagoo kusii jeeday dalka talyaaniga oo ka mid ah wadamada dhaca qaaradda yurub dadka saarnaa doonta gacanta lagu dhigay ayaa soddon iyo laba ka mid ah waxay yihiin rag laba iyo labaatan kalena waa haween halka soddon iyo sagaal qof ka mid ahna carruur yihiin iyadoo ay sii dheer tahay naaquudayaasha doonta oo afar ruux ahaa kuwaasoo kasoo jeeda dalka turkiga qof kasta oo ka mid ah rakaabka doonta ayaa la sheegay in laga soo qaatay lacag dhan siddeed kun oo lacagta yuuro ah halka lagu qabtay doonta ayaana ah jasiirad ku dhow magaalada athnis ee dalka gariiga soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka tahriiba dalkooda ee dhibaatooyinka kala duwan kula kulma caalamka waxaana culimada iyo waxgaradkuba marar badan u soo jeediyeen dhallinyarada soomaaliyeed inay dalkooda ku qancaan cadowga usoo shaqo tagayna ka difaacaan kuna qancaan fursadaha ballaaran ee shaqo abuurka ah ee dalka ka jira warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada laba sarkaal oo bishii lasoo dhaafay lagula isanaa xeebaha soomaaliya kale iyo zakariya cumar dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada laba sargaal oo bilihii lasoo dhaafay lagu laasanaa xeebaha soomaaliya ciidamada maraykanka ayaa soo saaray natiijada baaritaano bila socday oo lagu hayay kiiska laba sargaal oo maraykan ah oo lagu waayay xeebaha soomaaliya labadan sargaal ee la waayay horaanta sannadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa la xaqiijiyey inay ku qarqoomeen badda sidaasna ay ku dhinteen waxaana lagu kala magacaabi jiray nathan jeeg jaram oo toddoba iyo labaatan jir ah iyo christopher jembaris oo soddon iyo toddoba sano jir ah waxayna ka mid ahaayeen saraakiil muhiim u ahaa ciidamada badda ee maraykanka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada badda ee maraykanka iyadoona dhimashadooda uu bayaanka ku sheegay arrin naxdin leh waxaynu tacsi u direennaa kirisa jeeg iyo qoysaskooda iyo asxaabtooda inta lagu guda jiro wakhtigan adag waxay ahaayeen dagaalyahano gaar ah saaxiibo qaali ah ayaa lagu yidhi bayaan uu ku saxiixnaa taliyaha waaxda gaarka ah ee ciidamada badda maraykanka lamana bixin tafaasiil intaa ka badan oo la xidhiirta sida ay ku qarqoomeen maadaama ay maraakiib saarnaayeen hase yeeshee sida wararka ka muuqata mid ka mid ah saraakiishan ayaa ku dhacay badda halka midka kalena uu isku dayay inuu badbaadiyo saaxiibkiisa ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwooda badda ayaa ka mid ah ciidamada duulaanada iyo diriirta ka wada caalamka islaamka waxaana ay baduhu u joogaan boobka khayraadka ummadda iyo inay uga duulaan cid weliba oo ay doonaan iyadoo ay intaa dheer tahay in maraakiibta waaweyn ee ciidamada maraykanka ee jooga xeebaha caalamka islaamka ay yihiin xabsiyo lagu tacdiibiyo dad aanan eheladoodu ka warhaynin oo si lama filaan ah loo afduubtay warkii aad kala socoteen alfurqaan xilligan waa naga intaa